bismillah marka hore waxaan ka hadlilahay dhibaatada naga haysata dhanka maalmahan magaalada muqdisho wadooyinka xirxiran waayo macnaha anaga waxaan nahay arday waxaan kasoo dhelmanaa subaxii taleexoo kaleento waa soo bixina wadooyinka markaa xamroon meelahaas usocon kaleeto wadooyinka zaaid way naga xirxiran yihiin waa soo lugeena anagoo soo lugeen hadana iskuulaadka markaa imaano macalimiinta dan nagu qaawayaan dhib dareemayaan ayaga wadadii rafaadkaa soo marnay anagii hadan ciqaabna sii marsiinaya macalimiinta marka dowladda waxaa ka codsan laha inay wadooyinka xirxiran ee sidaan ay ka bedelaan shacabkooda ku xisaabtamaa waxay dowlad u yihiin shacabkaas waaye shacabkeena wax u qabtaan ayaantan zaa-id dhibkunaas noogu soo daba laalaabtay markiinu isbedel kusoo ziyaada ayaan jeclaan lahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa rooble cabdicali wadooyinka xiran saameynta ay nagu yeesheen wax aad iyo aad ayay u fara badan tahay wadadaasna kama aana maarmin sababtoo ah maxay too markii la maraayo waday noo ahayd wadadii ay noo ahayd ayaana laga xiray hadda waxay danta nagu kalifaysaa anakoo lugeynayno oo xaafado dhex marayno inaan tagno sababtoo ah maxay ahayd mar weliba dadaa jaamacadu aad dadkooaasan aan ka midnahay waxay qaban aan la qabno bismillaah magacayga anagoo ka bilaabaya saciid maxamed cabdulaahi oo ku nool deegaan xaafadda banaadir marka waxaan ka codsanayn dowladda soomaaliyeed anagoo ganacsatay oo ka ganacsanaan xamurweyne marka wadadii ugu muhiimsan ay naga xireen marka qaar aan gawaarida marka aan wadano waxaan muhiim u ah inay wadooyinka noo furaan anagoo taas una aaninayno in caruurta yaryar guryaha kasoo baxayo inay baabuurtii halis ku gaaraan marka dowlad soo waxaan ka codsanayna ayagoo dantooda fiirna danta shacabka fiirnay inay wadooyinka noo furaan